iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka koowaad ee warqaddii loo qoray cibraaniyada bilowga kitaabkan ilaah wuxuu waagii hore siyaalo badan oo kala duduwan awowayaasheen kula hadlay nebiyadii laakiin maalmahan ugu dambaystooda wuxuu inagula hadlay wiilkiisa uu ka dhigay kan wax walba dhaxla kan uu duniyooyinkana ku sameeyey oo isagu waa dhalaalka ammaantiisa iyo u ekaanta ahaantiisa oo wax walba wuxuu ku hayaa erayga xooggiisa oo goortuu daahirinta dadka dembiyadooda sameeyey dabadeed ayuu wuxuu fadhiistay weynaha xagga sare midigtiisa isagoo aad uga wanaagsan malaa'igaha siduu u dhaxlay magaca ka sii wanaagsan kooda wiilka ilaah waa ka sarreeyaa malaa'igaha malaa'igihii teebuu marnaba ku yidhi adigu waxaad tahay wiilkayga maantan ku dhalay oo weliba waxaan isaga u noqon doonaa aabbe oo isaguna wuxuu ii noqon doonaa wiil oo weliba markuu curradka dunida dhex keenayey wuxuu yidhi malaa'igaha ilaah oo dhammu isaga ha caabudeen oo xagga malaa'igahana wuxuu ka yidhi wuxuu malaa'igihiisa ka dhigaa dabayllo kuwa u adeegana dab ololkiis laakiin wiilka wuxuu ka yidhi carshigaagu ilaahow waa weligiis iyo weligiis oo usha qumanaantuna waa usha boqortooyadaada adigu xaqnimada waad jeclayd dembigana waad necbayd sidaas daraaddeed ilaaha ilaahaaga ahi wuxuu kuugu subkay saliidda farxadda oo kuwa ku wehliyana wuu kaa sarraysiiyey oo adigu rabbiyow bilowgii dhulkaad aasaastay samooyinkuna waa shuqullada gacmahaaga iyagu way baabbi'i doonaan adiguse waad sii jiraysaa oo kulligood sida dhar bay u duugoobi doonaan oo sida go' baad u laablaabi doontaa sida dhar bayna u beddelmi doonaan adiguse sidaadii uun baad tahay sannadahaaguna ma dhammaan doonaan malaa'igihii teebuu marnaba ku yidhi midigtayda fadhiiso ilaa aan cadaawayaashaada cagahaaga hoostooda geliyo miyaanay kulligood ahayn ruuxyo kaalmeeya oo loo soo diray inay shuqul u qabtaan kuwa badbaadada dhaxli doona